in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaha minhumaa rijaala kahiira wanisa'a waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam ina allaha kaana calaykum raqiiba yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquuluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum wman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaabu llah wakhayra alhadyi hadyu muxamadi sala allahu calayhi wasalam washara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar ama bacd walaalayaal waxaan insha allahu haddii alla idmo galabta oo galab arbacaa ah bisha dilxijana ay shan tahay kun afar boqol labaatan iyo sagaal waxaan biidni illaahi tacaalaa halkan ka jeedinaynaa muxaadaro ciwaankeedu uu yahay alfurqaan beyna ahli sunnati walashaacira furqaanka waxaa la yidhaah kullu maa yufaraqu bayna alxaqi waalbaatil wax kasta oo lagu kala saaro xaqa iyo baatilka furqaan ayaa la yidhaahdaa haddana macnahan ula jeedaa waxa weeye xujada ama burhaanka lagu kala saarayo maanta ahlu sunna waaljamaaca iyo ashaacira oo ahlulbidaca ka mid ahon ahlu sunnaha ka mid ahayn waxay noqon doontaa haddii alla idmo muxaadaradaanu waqafaad shan ah ugu horeyn waxaan hormari doonaa tacriifka ahlusunna waaljamaaca siday a'imadii ahlusunna waaljamaaca u qeexeen qur-aanka iyo sunnadana ay u caddeeyeen ayaan ku qeexi doonaa si ay u caddaato horta cidda ay tahay ahlu sunna waljamaaca markaan taas qeexno oo qofka ay u kala caddaato qofku ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku noqon karo iyo waxa uu uga bixi karo ahlu sunna waljamaaca oo ahlubidac uga mid noqon karo waqfada koowaad oon ku xijinaynaa waxay noqon doontaa ama daan middaas hore waqfadii koowaad ka dhigno ta labaad waxay noqonaysaa masdaru talaqii cinda ahli sunna waaljamaaca wa masdaru talaqii cinda alashaacira masderka ama isha ay wax ka qaataan ahlu sunna waaljamaaca oy diinkooda ka qaataan iyo masderka iyo meesha ay ahlbiducu wax ka qaataan ama ashaaciradu ay wax ka qaadato masalada labaadaan ka dhigayna ahlu sunna waaljamaaca xujada halkay ka qaataan ahl ashaacira se halkay ka qaataan waxaan ogaa doonaa ahlu sunna waaljamaaca inay kitaabka iyo sunnada siday saxaabada u fahmeen u qaataan waxaan ogaa doonaa ashaacira inay caqaa'idkooda ka qaataan caqliga saa-ilkaasna waxaan ka soo naqli doonaa haddii alla idmo ahlu sunnahana markaan qeexayno kutubaha ahlu sunna waljamacan kasoo naqlayno ashaaciradu waxay qabaan markaan sheegaynana kutubaha ashaaciradan kasoo naqlayno kama soo naqlayno kutubaha ahlu sunnada sababtoo waxa weeyaan qofka khasmigaa ama kula doodaya wuxuu dhihi karaa sidaan culimmada ahlu sunna ayagaa yidhiye ashaacira hadda ma qabtaa maxaa caddaynaa inay ashaaciro qabto si warkaas uu u dhammaado kutubahoodan kasoo naqlayno inay caqliga ka qaataan caqiidada masalada saddexaad oo aan ka hadli doonaa waxay tahay al iimaan cinda ahli sunna waljamaaca iimaan maxay u yaqaaneen ahlu sunna waljamaaca iimaan maxay u yaqaaneen waa asal weyn oo usuusha ahlu sunna waaljamaaca iyo ahlubidca ku kala baxaan ka mida markaan ahlu sunna caddayno waxay iimaan u yaqaaniinna iimaan maxaa loo yaqaan cinda alashaacira oo ashaacira maxay iimaan u taqaan masaladaasaan ku xiji doona iimaan markaan qeexayno cinda ahli sunna waljamaca waxaan kasoo naqlaynaa kutubaha ahlu sunnaha iyo a'imadii salafu saalix iyo a'imadii dariiqaas maray ee salafka raacay ashaacira waxay iimaan u taqaan markaan qeexaynana kutubaha ashaaciraan kasoo naqlaynaa kutubaha iyagu akristaan oo ay leeyihiin oy qorteen oy ka diinka dhigteen waxa ku qoran salada afraad oon geli doonaa waxay tahay kalaamka alle qur-aankan aan akrinayno caruurteenna barhno oon salaada ku tukanno oo aan akrinno oo kutubta noogu qoran oon qalbiga ku xifdisannahay muxuu yahay ma makhluuqa mase ma aha ahlu sunna waxay ka qabaanaan kasoo naqli doonno kadibna ashaacira waxay ka qabtaan kasoo naqli doonno qur-aankan aan akrisanayna ahlu sunnaha kutubtoodan kasoo naqlaynaa waxay qabaan ashaacirana kutubtoodan kasoo naqlaynaa waxay qabaan mas'alada shanaad ee aan ugu dabamarinayno waxaan ka dhigaynaa insha allah a'imadii sunnada ee caddeeyey inaan ashaacir ahlu sunno ka mid ahayn oo markay tirinayaan firaqda ahlulbidaca ku daray wax ka mida iyaga shantaas oo mid keliyaho ka miduhu ay ku filan tahay in la ogaado ashaaciro inaysan ahlu sunno ka mid ahayn maxaa nasiib darro ah in maanta lagu shakiyo ashaaciru ahlu sunna ma ka mid ta mase ka mid ma ahan su-aal ahaanba inay u timaado taasaa dhibaata ah laakiin waxaa keenay waxyaalo badan waxaa keenay ashaacirado waqtiyaadkii dambe aada u faaftay sida imaamulmikrisi uu caddeeyey iyo a'imo kaleba waxaa caddeeyey a'imo aada u fara badan sababaha keene waxaa ka mid ah inay ayagu naftooda ku magacaabaan ahlu sunna waljamaca inay isku magacaabaan waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah in badan inaan si burhaan iyo xujo ah aan dadka loogu caddayn ashaacira waxa ay tahay iyo inta asal iyo inta qaacido ay ku khilaaftay ahlu sunnaha laakiin taas insha allahu ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa a'imo ehel u ah inay u istaagi doonaan haddaba waxaa ugu horeeya ee aan ku bilaabayna waxa weya ahlu sunna waljamaaca yay yihiin ahlu sunna waljamaaca waa dadka sunnada nabiga sala allahu calayh wasalama ku dhegen ee raaca ee waxa ay caqiideynayaan kitaabkiiyo sunnada ku dhisa waxa ay ku qowlayaan ee dikri iyo keyrkiis ah ee ay ka diin dhiganayaan kitaabka iyo sunnada ku dhisa waxa ay ku cibaadaysanayaan acmaashana kitaabkii sunnada ku dhisa ee nabiga ka waafaqa caqiidada iyo aqwaasha iyo afcaasha ay ilaahay ugu dhowaanayaan dhammaan sidaasna a'imada sunnada ayaa ku qeexay oo ku caddeeyey waxaan soo qaadanaynaa a'imada sunnada imaam ka mid ah ee sidaas ku caddaynaya waa alimaam qawaamu sunna abulqaasim altaymi alasbahani wuxuu yidhi fa qowluhum fulaanu cala sunna wa min ahli sunna ay huwa muwaafiqu lلtanziili wاlأhar fi اlficli wاlqowli lianna sunata laa takuunu maca mukhaalafati اllahi wa mukhaalafati rasuulih wuxuu yidhi marka la leeyahay hebel waa ahlu sunna hebel sunnaduu ku sugan yahay hebel ahlu sunnuhu ka mid yahay macnaheeda waxa weeya qur'aanka iyo xadiidku waafaqsan yahay wuxuu ku waafaqsan yahay ficilka iyo qowlka ficilka waa acmaasha jawaarixda qowlkana waa qowlka qalbigo caqiidada ah iyo qowlka carabka marka caqiidada iyo qowlka iyo acmaasha intaba qur-aanka iyo sunnadu ku waafaqsan yahay macnaheedu waa sidaas qofkii aan sidaas ahayn ahlu sunna lama dhihi karo maxaa yeelay wuxuu yidhi qofku hadduu ama caqiidada ku khilaafo ama qowlka ku khilaafo ama acmaasha ku khilaafo nabiga oo uu qur-aankii sunnada khilaafo lama dhihi karo ahlu sunna maxaa yeele wuxuu yidhi sunna ma u sugnaa karto qofka asagoo ilahay iyo rasuulkiisa khilaafsan hadalkaas wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa la yidhaha alxuja fi bayaan almaxaja juska labaad safxada afar boqol toban iyo ko sidoo kale xaafid ibnu rajab ayaa sidaasoo kale u qeexay oo ahlu sunna waljamaaca waxa loola jeeda u caddeeyey wuxuuna yidhi wa sunnatu hiya ariiqu lmasluuq sunnadu waa wadada la maro fa yashmalu daalika altamasuka bimaa kaana calayhi huwa wa khulafaa'uhu araashiduun min alictiqaadaat walacmaal walaqwaal wa hadihi hiya sunnatu lkaamila wuxuu yidhi sunnadu waxay horta waa dariiqa la maro waxayna kulminaysaa ku dheganaashada lagu dhego wixii uu ku sugnaa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalama iyo saxaabadiisii khulafaa uraashidiinka oo ah caqiidooyinkii acmaashii iyo aqwaashii marka sunna marka la yidhaahdo waa qofka ku waafaqa nabiga iyo saxaabadiisii caqaa'idkii acmaashii iyo aqwaashii waana sunnada kaamilkaa sidaas markaasuu yihi walihaada kaana salafu qadiman laa yudliquuna isma sunnati ilaa calaa maa yashmalu dalika kula sidaas darteeda selafkii hore isimka sunna kuma idlaaqi jirin oo ma dhihi jirin waa ahlu sunna ilaa saddexdaas wax kulansaday maahan macnahaasna waxaa laga wariyay xasan basri iyo awsaaci fudayl ibn ciyaad laakiin wuxuu yidhi culummada mutaakhiriinta gobolka mid ah ayaa ismu sunna waxay ku qaasisaan oo mararka gobol yidhahdaan sunna waxa ku tacalluqa caqiidada maxaa yeele waa asalkii diinta walmukhaalifu fiiha calaa khadarin cadiim waa asalkii diinta qofka caqiidada khilaafaana khatar weyn uu ku sugan yahay hadalkaas wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa lera jaamicu lculuum walxikam markuu sharxayo xadiiska toban iyo sideedaad haddaba maxaad soo ogaatay marka ahlu sunna waljamaaca qofka noqonaya ama kooxda noqonayaa weeye waa cid kasta ama qof kasta ama koox kasta oo caqiidadooda iyo aqwaashooda iyo acmaashooda waafajiya kitaabka alleh iyo sunnada nabiga siday u fahmeen saxaabadii ridwaanullaahi calayh sidaas weeyaan qofku marka yaa ahlulbidac noqonaya taas cagsigeed qof kasta oo waxa weeyaan caqiidadiisa ama aqwaashiisa ama acmaashiisa aan kitaabkiiyo sunnada ku dhisin qofkaas ahlulbidac noqonaya kaasa ahlulbidac noqonaya taasuna waa waxa qofka ama kooxda ay ahlu sunna ku noqon karaan iyo waxay uga bixi karaan qof kasta oo kitaabkiiyo sunnada wax walba ka hormariya ee ayaga ka diin dhigta ee qowlkooda iyo caqiidadooda iyo camalkooda waafajiya waa ahlu sunna qof kasta ama koox kasta oo kitaabkiiyo sunnada hadday ka hor yimaadaan caqligooda caqliga qaata kitaabkii sunnada ka taga waa ahlulbidac koox kasta ama qof kasta oo siyaasadda hadday ka hor timaado kitaabkii sunnada kitaabkii sunnada ka taga siyaasadooda qaata caqligoodu tusay waa ahlulbidac qof kasta ama koox kasta oo dawqooda ka hormariya kitaabkii sunnadana waa ahlulbidac qofka haddii uu usuusha ahlu sunnaha waafaqsan yahay laakiin mas'ala farac ah ama jus-iya uu ku gafo isagoo asalka waafaqsan sida hal sifoo sifaada alla ka mida inuu awiloo kale isagoo asalku yahay dariiqii ahlu sunnaha iyo sifaadda in la sugo ahlubidac kuma noqdo lakiin masaladaas waa ku gafaa la yihahda mar hadduu asalkii ku waafaqsan yahay masaladaas waxaa caddeeyey aimo fara badan waxaa ka mid ah alimaamu shaadibi wuxuu yidhi almasalatu alkhaamisa wdlika ana hadihi اlfirqa inama tasiru firqa bkhilaafiha lilfirqaةi الnaajiya fii macnan kuliyi fi اdiini waqaacidati min qawaacid الshariica la fi juز'iyin min aljuز'iyaati id اljuز'iyu wاlfarcu shaad laa yanshaw canhu mukhaalafaة yaqacu bisababiha tafaruqu shiica wuxuu yidhi alimaam shaadibi arintaas waxa weeye firqooyinka ahlubidca ah waxay ku noqdaan firqooyin ahlulbidca inay khilaafaan firqada naajiyada ah oo ay ku khilaafaan macno kulliyaho diinka ah ama qaacido qawaacidda shareecada ka mid a asal inay ku khilaafaan ma ku noqdaan ahlulbidac inay ku khilaafaan jus oo jus-iyaadka ka mid a ama farac sheed ah maxaa yeele farac sheeda tafaruq iyo shiic kama yimaado ee wuxuu ka yimaadaa tafaruqu marka la khilaafo qaacido kulliya amar kulli ah arrin labaaduu sheegay arrintii koowaad waa maxay asal iyo qaacido asal ah marka uu qofku ama kooxdu ay ku khilaafaan diinka ahlulbidacay ka mid noqdaan laakiin mas'aluu ku gafay waaxid ah isagoo asalka u caafimaad qabo waa gafaa la yidhaha ahlulbidac kuma noqdo shay labaaduu keenay oo kooxu ku noqon karto ahlubidac ahlusunan uga bixi karto wuxuu yidhi wayajri majra alqaacidati alkuliya kahrat اljuziyaat haddii furuuc fara badan uu qofku ku khilaafo ahlu sunnahana ahlulbidacu ku noqon karaa kooxdii ku khilaaftaan ahlulbidacay ku noqon kartaa hadalkaas hadal aad u cajiib badan weeye oo dheer wuxuuna ku yidhi kitaabkiisa leer alictisaam oo imaam shaadi buu iska leeyahay juska labaad safxada toddoba boqol toban iyo labo ilaa toban iyo saddex toddoba boqol toban iyo saddex haddaba waxaan ogaanay halkaas ahlu sunna waljamaaca yaa ah qof kasta ama koox kastoo kitaabka iyo sunnada caqiidadooda iyo qowlkooda camalkooda ku dhista wey siday saxaabada u fahmeen u raaca yaa ah ahlulbidac ahlulbidac waxaa ah koox kasta ama qof kasta oo caqligiisa ama siyaasadiisa ama dawqiisa ka hormariya kitaabkii sunnada maxaa looga baxaa ahlusunna waljamaaca waxaa looga baxaa asal usuusha ka mida diinta in lagu khilaafo ama juz ama lagu khilaafo furuuc aada u fara badan ahlu sunna kitaabka iyo sunnada inay ku dhisaan caqiidadooda iyo diinkooda ilaahay baa amray nabigaana amray sala allahu alay wasalam ahlu sunna waljamaaca waxay dadka uga socmeen ahlulbidaca ah inay caqiidadooda iyo qowlkooda iyo camalkooda ku dhisaan kitaabka iyo sunnada siday u fahmeen saxaabada taabiciyaalka saddexdii qarni oo nabi maxamed uu khayrka iyo fadliga uga markhaati kacayna oo yidhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa ummadda uu qayr badan qarnigayga a nool nahay waxaa ku xiga qolada ku xigta qolada ku xigta saddexdaasu siday kitaabkii sunnada u fahmeenna inay kitaabkii sunnada u qaataan sidaas ilaahay baa amray nabigaana amray sala allahu alay wasalam in qur-aanka iyo sunnada la qaato siday saxaabadu u fahmeenna loo qaato rabbi baa amray rabbulcaalamiin wuxuu yidhi ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaaa qaliilan maa tadakaruun raaca diinta xaggiina loo soo dejiyey rabbi xaggiisana laga soo dejiyey waa qur-aankii sunnada labada waxyi labada taas raaca walaa tattabicuu min duunihi wliyaa waxyiga xagga rabbi ka soo degay ka sokay awliyaha raacinina maxaa loola jeeda awliyaha raacinina wuxuu yidhi alimaam alqurdubi man radiya madhaban fa ahlu dalika almadhabi wliyaahu qofku madhab hadduu ka raalli noqdo oo uu ka diin dhigto dadka madhabkaas haystaa awliya u ah qofkii marka kitaabka iyo sunnada wax khilaafsan ka madhab dhigta dadka madhabkaasu awliye ka dhigtay alla iyo rasuulna kama weli dhigan qofka kitaabka iyo sunnada siday saxaabadu u fahmeen u raaca laakiin qofkaasu ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu ka weli dhigtay ilaahi weynaa subxaana wa tacala aayaddaas wuxuu ku caddeeyey waxyiga rabbi xaggiisa kasoo dego qur-aanka sunnada in la raaco ittabic maa unzila ilaykum maa unzila wixii la soo dejiyey oo ah alkitaab wasunna sida imaamu ibnu kathiirna uu ku fasiro alkitaab wasunna inay yihiin in saxaabada la raacana ilaahi weynaabaa amray ilah wuxuu yihi subxaana wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu ilaahi weynaa subxana wa tacala wuxuu yihi dadkii diintan u hormaree horreeyey ee muhaajiriin iyo ansaar ah iyo dadka ayaga raaca ee wanaaggii ku raaca dadkaasaa ilaahay raalli ka noqday ayaguna allay raalli ka noqdeen ilaahay weynaa dadkaas ayuu janno u diyaariyey oo janno gelinaya marka ilaahay wuxuu raalli ka noqdaa oo jannadiisa geliyaa waa dadka raaca saxaabada marka maxaa labada ayadood markii laysku geeyo noo soo baxay in la raaco qur-aanka iyo sunnada laguna raaco saxaabada fahamkoodii inay tahay waxaa ilaahay raalli hanshadiisa lagu gaaro jannadana lagu galaa nabigana sidaas ayuu caddeeyey oo nabigu xadiidkii iftiraaq markuu ka hadlayey wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iftaraqat ilyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa waftaraqat inasaara calaa hintayni wa sabciina firqa wa sataftariqu ummatii calaa halaatin wa sabciina firqa kuluhaa fi naar ilaa waaxida yahuud toddobaatan iyo kow way u qaybsantay oo firqo nasaara toddobaatan labay u qaybsantay ummadaydu toddobaatan saddexay u qaybsameen dhammaan naartay iskugu tegayaan ilaa mid maahane yay tahay markii la yidhi rasuulku wuxuu ku jawaabay sala allahu calayh wasalama hiya alatii takuunu calaa maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa firqada ku sugnaata aniga iyo asxaabtaydu maanta diintan ku suganna qolada ku sugnaata qoladaasa firqa naajiye ah ayagaa bidcada ka badbaaday ayagaana naarta ka badbaadaya xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaji iyo keyrkiiba waa wariyey haddaba ahlu sunna waljamaca dariiqooda masdaru talaqigooda waa mix halkay xujada ka qaataan waa midaas aan soo sheegnay waana asalka ugu weyn ee ahlu sunna iyo ahlulbidac ku kala baxaan asalkaas oo keli ah hadday ashaacira ku khilaafto oo inoo cadaato insha allah way noo caddaa doontaahe intaasa ugu filan inaysan ahlu sunna meel ka soo gelin ahlulbidacna ay ka mid yihiin masdaru talaqi meesha laga qaato xujada ahlu suna waljamaaca masdaru talaqigoodu waa alkitaab wasunna waana calaamada ugu caansan oo ahlbidac uga soocmeen sidaasayna yidhahdaan aimada sunnada aimada sunnada cadday aad u fara badan yihiin waxaa ka mid a alimaam imaam sunna alimaam abu muxamed alxasan albarbahariy wuxuu yidhi waclam raximaka allah ana addiina inamaa jaaa min qibali اllahi tabaaraka wa tacaala lam yuudac calىa cuquuli الrijaali wa aaraa'ihim wa cilmuhu cinda allahi warasuulihi falaa tattabic shayئa bihawaaka fatamraqa min addiini fatakruja min alislaam wuxuu yidhi alimaam barbarhaari ogow diinta ilaahay xaggiisay ka timid waa waxyi laguma dejin diinta caqliga ragga iyo aragtidooda cilmiga diinku waa alla iyo rasuulkiisa xaggiisa waxaa ka yimid ha isku raacin shay oo ha ka diin dhigan hawadaada caqligaaga waxa naftaadu la qurxoon haddaad sidaas yeesho diinta allaad ka bixin diinta inaad ka baxdaan islamnimadaad ka bixin oo aad diintaada caqli ku dhisto hadalkaas wuxuu ku leeyahy kitaabka sharxu sunnaha safxada lixdan iyo lix sidaasoo kale aimada caddayda aad u badany waxaa ka mid ah abu mudafar asamcaani abu mudafar asamcaani wuxuu yidhi asagoo caddaynaya asalka ama masderka ay xujada ka qaataan ahlu sunna waljamaaca iyo masderka ay ahlulbidacu ka qaataan iyo meesha lagu kala baxay oo lagu kala tegay iyo sida ay yeelaan ahlu sunnuhu haddii caqligooda iyo ay iska hor yimaadaan naqliga naqliga saxiixa iyo caqliga saliimka sida saxda isma iskama hor yimaadaan haddaad aragto inay iska hor imaanayaan naqliga waa la fiiriya saxiix maya mise waa daciif hadday aayad qur-aan tahay hadda waaba saxiix xadiid hadduu yahay intuu saxiix noqdo caqli saliimu kama hor yimaado caqliga ka hor imaana isagaa jira ahlu sunna waljamaaca marka waxaa u ah asal hadday arkaan qofka caqligiisa iyo inuu iska hor yimid naqliga saxiixa ah naqligay hormaryaano qaataan ahlulbidacana waxaa lagu yaqaanaa hadday caqligooda oo saqiimkaahoo jireen iyo ay iska hor yimaadaan naqliga adid adilada naqliga kitaabkii sunnada adilada kitaabkii sunnaday ka tagaan waxayna qaataan caqligooda sidaas a'imadoo caddaynada dhegeyso alimaam abulmudafar asamcaani wuxuu yidhi in allaha abaa an yakuuna alxaqu waalcaqiidatu asaxiixatu ilaa maca ahli lxadiid ilaahay weynaa waa diiday xaqa iyo caqiidada saxiixa ah ahlulxadiidka meel aan ahayn inay ahaadaan mar kasta xaqa iyo caqiidada saxiixa ah ahlusunna waljamaaca ahlulxadiid ayay la jiraan liannahum maxaa yeelay sababtay ku heleen xaqa iyo caqiidada saxiixa waa maxay masdaru talaqiga u nabad galay meesha ay xujada ka qaataan wuxuu yihi liannahum akhaduu diinahum wa caqaa'idahum khalafan can salafin wa qarnan can qarnin ilaa an intahow ila ataabiciina wa akhadahu taabicuuna min asxaabi rasuuli illaahi wa akhadahu asxaabu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalama can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalama markaasu wuxuu yidhi ahlu sunna waljamaca ahlulxadiid waxay diintooda ka qaataan iyo caqiidadooda kuwa dambe waxay ka qaataan kuwii hore salafkiiy ka qaataan qalafkooda qarnimo wuxuu ka qaataa qarnigii ka horreeyey ilaa ay ku intahoodaan taabiciyaalka inay ka qaataan taabiciyaalkuna waxay ka qaateen saxaabadii rasuulka saxaabada rasuulkuna waxay ka qaateen rasuulkii moxamed sala allahu aleyh wasalam walaa dariiqa ilaa macrifati ma dacaa ilayhi rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam annaasa min addiini almustaqiimi wa siraadi alqawiim ilaa hada dariiqu aladii salaka waasxaabu lxadiid markaasuu yidhi ma jiro waddo lagu ogaa karo diinkii nabigu dadka ugu yeeray diinkii nabigu dadka ugu yeeray waddo lagu ogaa karaa ma jiro ee toosnaa iyo waddadii saxiixahaydoo toosneed ilaa dariiqaas maahane in naqli lagu ogaado saxaabada taabiciyaalka taabic taabici dariiqaas in lagu ogaado maana dariiq kalo lagu ogaa ma jiro sidaasu waa sida ahlu sunna waljamaaca waa sida asxaabulxadiidka ayaga masder halkaa u ah ahlulbidacu wax ka qaataan marka hore ahlulbidac sunnaan caddaynayna kadibaan ashaacira meesha wax ka qaadato aan kutubahooda kasoo guurayna wuxuu yidhi imaamu abulmudafar asamcaani wa amaa saa'iru lfiraqi kooxaha kale oo dhan oo ahlu sunnaha aan ahayn fa dalabuu diina laa bidariiqihi diinkay raadiyeen dariiqa nabiga kama raadin liannahum rajacuu ilaa macquulihim maxaa yeelay diinka waxay ula laabtaan oy ka qaataan caqligooda wa khawaatirihim wa aaraa'ihim waxyaalaha quluubtooda kusoo dhacaya ra'yigooda fa dalabu diina min qibalihi diinka waxay ka raadiyeen caqliga xaggiisa maxay sameeyaan ahlulbidacu hadday iska hor yimaadaan caqligooda saqiimka ah iyo naqliga saxiixa ah caqliga saqiimkaahay qaataan naqliga saxiixaana waa ka tagaan macnaha kitaabkii sunnaday ka tagaan caqligooday qaataan wuxuu yidhi abulmudafar asamcaani fa idaa samicuu shay-an min alkitaabi wa sunna hadday maqlaan ahlulbidicu wax kitaabka alle iyo sunada nabiga ka mid a caraduuhu calaa micyaari cuquulihim iskama qaataan kitaabkii sunada miisaanka caqligooday u bandhigaan fain istaqaama qabiluuhu hadduu la toosnaado caqliyan ula toosnaado kitaabka sunada waa yeelaan wa in lam yastaqim fii miisaani cuquulihim radduuhu haddii uusan caqliyan ula toosnaan kitaabka sunaduna waa tuuraan waa ridiyaan maxay sameeyaan markay ridiyaan kadib markay ridiyaan kadib maxay sameeyaan fain idura ilaa qabuulihi xarafuuhu bitawiilaati albaciidati walmacaani almustakraha faxaaduu can alxaqi wazaaquu canhu wanabadu diina waraaa duhuurihim wa jacaluu sunata taxta aqdaamihim tacaala allahu camaa yasifuun wuxuu yidhi ahlulbidaca markay caqliga qaataan naqligii kitaabkii iyo sunnadii hadday ridi karaan si fudud iska ridayan waxaan wa iska daciifay leeyihin laakiin hadday ku qasbanaadaan oo ay ridi waayaan waa xadiis mutawaatir ama waa aayad qur-aan waxay sameeyaan uu yidhi waa taxriifiyaan ta'wiilaad fog oo macnaha saxdaa ka fog iyo macaani nafta caafimaadka qabta ay dhibsato ayay ku fasiraan waxay dhahan saasaa lagu ta'wiilina xaqa saasay uga leexdeen diinkiina waxay ka tuureen dhabaryaalkooda gadaalkooda sunadiina waxay yeeleen cagtooda hoostooda ilaahayna waa ka nastahayan waxay ku tilmaamayaan oo caqliga kula tilmaamayaan oo qur-aanka iyo sunadii ay leeyihiin ilaahay laguma tilmaami karo oy diidayaan oy ta'wiilinayaan markaasay caqligooda waxay ku garteen inay ilaahay ku tilmaamayaan subxaana wa tacaala ahlu sunna waljamaca maxay sameeyeen haddii caqligiisa qofka ama kooxda naska ama naqliga uu ka hor yimaado maxay sameeyaan wuxuu yidhi wa amaa ahlulxaq dadka ahlulxaqa ah dadka ahlulxaqa ah fa jacaluu lkitaaba wa sunnata amaamahum kitaabka iyo sunnaday hortooda yeelaan wa dalabuu diina min qibalihima diintana waxay ka raadiyaan kitaabkii sunnada xaggooda wamaa waqaca lahum min macquulihim wa khawaatirihim caraduuhu cala alkitaabi wasunna wixii ku soo dhaca ee caqli ah ee khawaatir ah kitaabkii sunnaday ku miisaamaan fain wajaduuhu muwaafiqan lahumaa qabiluuhu wa shakaruu llaha xaysu araahum dalika wa wafaqahum calayh hadday arkaan caqligoodiina kitaabkii sunnada inuu waafaqsan yahay caqligaas waa aqbalaan ilaahayna waa uga shukriyaan maxayla asagaa tusay waxa weeyaan waxaan kitaabkii sunnada xaqa waafaqsan caqligooda allah tusay wain wajaduuhu mukhaalifan lahumaa tarakuu maa waqaca lahum wa aqbaluu cala alkitaabi wasunna wajacaluu wa rajacuu bituhmati calaa anfusihim wuxuu yidhi hadday caqligu ka hor yimaado kitaabkiiyo sunnada ahlu sunnuhu waxay qaataan kitaabkiiyo sunnada waxayna tuhmaan naftooda oo waxays yidhahdaan caqligaagaa jiran asagaa qalad ku tusaya ee kitaabkiiyo sunnadu waxaan xaq ahayn qofka kuma hanuuniyaan laakiin caqligiisu xaqna waa arki karaa baatilna waa arki karaa hadalkaas aada u cajiibka badan waxaa ka soo naqliyey alimaam abulqaasim ataymi alasbahani kitaabka la yidhaha alxuja fi bayaani almaxaja juska labaad safxada laba boqol soddon iyo toddobo ilaa laba boqol afartan iyo kow waxaa kaloo ka soo naqliyay alxaafid suyuudi kitaabka la yidhahda sawn lmandiq safxada laba boqol iyo soddon sidoo kale wuxuu yidhi alimaam asamcaani abumudafar asamcaani wuxuu yidhi waclam ana fasla maa baynana wa bayna almubtadica huwa mas'alat lcaql ogow qof kastoo muslimahow waxa noo dhexeeya annaga iyo bidcoolayaalka waa masalada caqliga mas'alada faasilada ah ee lagu garto qofka ama kooxda inaysan ahlu sunna ka mid ahayn iyo inay ka mid yihiin waa masalatlcaqli oo sidee loogu gartaa hadduu qofku asal ka dhigto kitaabkii sunnada caqligii ka hor yimaadana ridiyo waa ahlu sunna kooxdaasuna waa ahlu sunna hadday dhacdo koox ama qof inuu asal ka dhigto caqliga kitaabkii sunnadii ka hor yimaadana yidhah waa ridinaa waxa weeyaan qofkaas ama kooxdaas waa ahlulbidac mas'aladaas waa mas'alada ugu muhiimsan oo lagu garto kooxda ama qofka waxa lagu garto masalada ugu muhiimsan weeye masalatlcaqliyaa la yidhahdaa waa masalada ugu muhiimsan wuxuu yidhi fa innahum ahlulbidacu asasuu diinahum cala almacquul ahlulbidaca waxaa lagu yaqaan waxay ku aas-aasaan oo ku dhisan diintooda caqliga wa jacaluu litibaaca walma'huura lilman lilmacquuli wa jacaluu litibaaca walma'huura tabacan lilmacquuli itibaaca iyo ma'huurka macnaha kitaabka iyo sunnada waxay ka dhigaan mid caqliga raacsan sida caqligu tusaa lagu soo inxiraafina lagu soo leexina lagu fasira lagu ta'wiilina waxaa asal aho wax lagu dhisaa waa kitaabka iyo sunnada sida cinda ahli sunna cinda ahlbidacna waxa asalka waxa lagu dhisa waa caqliga kitaabka iyo sunadana waxay ka dhigaan caqligaas kuwa raacsan ahlu sunna wuxuu yidhi wuxuu yidhi wa ama ahlu sunna ahlu sunna qaaluu waxay yidhaahdeen alaslu fi diin alitibaac waxaa asal ah diinta waa itibaac waa qur-aankii sunada in la raaco walcuquulu tabacu caqliyaalkana waxa la raba kitabka sunada inay raacaan caqli waxaa sharaf uguba ugu filan inuu kitaabka iyo sunada fahmo kitaabka alle iyo sunada nabiga inuu fahmo caqliga intaasaa sharaf ugu filan caqligii ka horyamada kitaabka iyo sunada waa caqli saqiima wax sharafa ma laha taas waa in la ogaadaa hadalkaas cajiibka badan wuu sii waday oo wuxuu yidhi abumudafar asamcaani walow kaana asaasu diini cala almacquuli lastaqna alkhalqu can ilwaxyi wa can ilambiyaai salawaatu ullaahi calayhim wala badala macna alamri wannahyi wala qaala man shaaa maa shaaa markaas wuxuu yidhi haddii diinku caqli noqo lahaa makhluuquba way ka deeqtoonaa lahaayeen waxyi iyo nabi nabiyaal in loo soo diro macnaha dhamo amarka alle iyo nahyiguna waa buri lahaa qof walbaana wuxuu rabuu ku hadli lahaa diinu hadday caqli ku dhisan tahay dadka mu'miniinta umaba bannaanaadeen inay aqbalaan waxaan caqligooda aysan ku garan hadalkaas cajiibka badan oo ku kala saaraya ahlu sunna iyo ahlubidac ahlu sunna kitaabkii sunnada asal u ah isagaasay ay ku dhisaan diinkooda caqliguna waa inuu kitaabkii sunnada raaca yidhahdaan ahlulbidacna asal waxa u ah caqliga kitaabka sunnaduna waa inuu raaca yidhahdaan caqliga sidaasay yidhahdaan hadalkaas wuxuu weeya waxaa ka soo naqliyey alxaafid suyuudi fii sawni lmandiq safxada laba boqol soddon iyo shan imaamkaas hadalka cajiibka badan aan ka soo naqlinay abumudafar asamcaani wuxuu dhashay afar boqol labaatan iyo lix markay hijriyadu ahayd waa kun sano ka hor aad ayuay u ammaaneen a'imada muslimiintu alxaafidu dahabi wuxuu yidhi abumudafar asamcaani alimaam alcalaama mufti khuraasaan shaykhu shaaficiya saasuu ku tilmaamay awsaaftaas aad u cajiibka badan ee kutusaya imaam inuu ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhi asagoo kala saaraya ahlusunnaha iyo ahlubidaca fi lfurqaan bayna ahli sunnati wa ahlilbidac shayga lagu kala saaro ahlusunna iyo ahlubidac qof walba waa inuu masaladan fahmaa waa masale aad u cajiib badan wuxuu yidhi lam yakun axadun wuxuu yidhi hadal horey ka soo socday wuxuu yidhi fahaakada kaana asaxaabatu waman salaka sabiilahu min ataabiciina lahum biixsaanin wa aimati lmuslimiin wuxuu yidhi sidaas darteed sidaas oo ah kitaabkii sunnada in la raaco ayay ahaayeen saxaabada iyo dadkii waddadooda raacay oo taabiciyaalka ah oo iyo dadkii wanaagga ku raacay ee aimada muslimiinta ahaa falihaada lam yakun axadu minhum yucaaridu nusuusa bimacquulihi walaa yu'asisu diinan gayra maa jaaa bihi rasuulu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qof saxaabada ka mid a ama taabiciyaalka ama a'imadii muslimiintaee saxaabada raacay ma ahayn mid ka hor keena nusuusta kitaabka iyo sunnada caqligiisa diintoodana kuma dhisi jirin wixii nabigu la yimid waxaan waxaan ahayn qof kastoo saxaabada ka mid a ama taabiciyaalka ama a'imadii muslimiintaee salafka iyo khalafkii waddadaas raacay waidaa araada macrifata shayin min addiini walkalaami fiihi nadara fii ma qaalahu llahu warasuulu markuu rabo mas'ale inuu ogaado diinta ka mid ah ama uu ka hadlo wuxuu fiiri jiray ilaahay wuxuu ka yidhi iyo rasuulku wuxuu ka yidhi fa minhu yatacalamu kitaabkii sunnaduu ka bara jiray wa bihi yatakalamu kitaabkii sunnaduu ku hadli jiray wa bihi yanduru wa fiihi yanduru wixii alla iyo rasuul yidhi yuu fiiri jiray wayatafakaru ayagoo macnahoodu ku fakeri jiray wa bihi yastadilu alla iyo rasuul wuxuu yidhi yuu isdaliisha jiray fa haadaa ahlu sunna waa kaasa asalka ahlu sunnaha ahlulbidacna asalkoodu muxuu yahay wa ahlulbidaci laa yajcaluuna ictimaadahum fi lbaطini wa nafsi اlamri calaa ma talaqawhu can rasuuli sala allahu alيyه wasalam ahlulbidaca hataa hadday aayado iyo xadiis daliishadaan sida saxda ah ee xaqiiqadu ay tahay ahlulbidaca ma ictimaadaan wax ay rasuulka kala kulmeen sala allahu alay sl diinta rasuulka xaggiisa ay ka qaateen ma ictimaadaan bal yajcaluuna bal yajcaluuna wuxuu yidhi wuxuu yidhi wa ahlulbidaci laa yajcaluuna ictimaadahum fi lbaطini wa nafsi اlamri calaa ma talaqawhu can rasuuli sala allahu alيyh wasalama bal calaa maa ra'awhu ow daaquuh waxay ictimaadaan ahlulbidaca waxay arkeen ama ay dhadhansheen waxa dowqooda waafaqa ama ra'yiyan caqli ula toosan taasay ictimaadaan ay ku dhisaan diinkooda wa khaasatan masaa'ilka caqaa'idka kadib sunnadii maxay samaynayan qur-aankii sunnadii uma in wajaduu sunnata tuwaafiquhu wa ilaa lam yubaaluu bidalika hadday arkaan sunadu inay waafaqsan tahay macnaha waxaa loola jeedaa diinkii nabiga xaggiisa laga laga qaatay oo ah alkitaab wasunna hadday caqligooda waafaqdo waa hadday siday rabeen hadday waafiqi weydana uma aaba yeelaan kitaabkii sunnada uma aaba yeelaan siday ula dhaqmaan markay caqliga qaataan kadib laba maaday mid kula dhaqmaan kitaabkii sunnada laba maada mid kula dhaqmaan labadaas maada maxay yihiin wuxuu yidhi acraduu canhaa tafwiidan way iska tafwiidiyaan oo waa maxay lihin ilaahay rasuulkiisaa garanaayo ay lihin caqligaan masaladan caqligaahan anagu qaadanay sidaasaana ku dhisnay masaladan caqiidada daahirkan oo naqligana waa tafwiidinayna ilahay rasuula garanayaan leena amase xarafuuhaa ta'wiilan waa taxriifiyaan waxay ta'wiil ku magacaabayaan oo ah macnaha in laga leexiyo daahirka ay yidhahdaan maya aayadan iyo xadiidkan saas iyo saasaa loola jeeda han leena ilaahay gacan ma lehe quwo iyo nicmaa loola jeeda han leena ilaahay carshiga kama sarreeye waxaan leenahay waa ka haalib noqday saas waxyaalaha saas oo kaleeta waa ta'wiiliyaan macnihii aayadda tusayda xadiisugay way ka leexiyeen labadaasay mid kula dhaqmaan inay tafwiidiyaan iyo inay taxriifiyaan labadaasay mid kula dhaqmaan markuu saas usoo sheegay wuxuu yidhi fa haada huwa alfurqaanu bayna ahli liimaani wasunna kaasaa u ah midka kala saara ahlu iimaanka ahlu sunnada iyo wa ahli nifaaqi walbidca dadka nifaaqa iyo bidcada ehelka u ah dadka iimaanka iyo sunnada ehelka u ah kitaabka iyo sunnada asal u ah caqligii ka hor yimaadana waa tuura dadka bidcada iyo nifaaqa ehelka u ahna caqligaa asal u ah kitaabka iyo sunnada ka hor yimaadaana inta ka jeestaan ay laba maada mid ku sameeyaan inay yidhahdaan waa tafwiidayna macnihiisa alla iyo rasuula garanaya inay iska yidhahdaan iyo inay ta'wiiliyaan oo macnaha daahirka ah oo nasku tusaya inta ka leexiyaan sida caqligooda tusaya ay waafajiyaan hadalkaas cajiibka wuxuu ku yidhi alimaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa juska saddex iyo tobnaad safxada lixdan iyo laba ilaa lixdan iyo saddex lixdan iyo saddex mas'aladaas waa mas'alada ugu koobaad oo waxa weeyaan ugu horeyda oo si cad qofka ugu kala garo karo ahlusunna yay yihiin ahlulbidacse yay yihiin waa masalo masaladaas waa masale aada u muhiima waxaan rabnaa marka inaan soo qaadano dhowr tusaale oo ahlu sunnaha aqwaashooda ka mid ah mithaal abwaabta diintu waa badan tahay alasmaa wa sifaat oo kale dhowr imaamaan ka soo qaadayna imaam axmed ibn xambalaan ka soo qaadanayna sida khallaal uu wariyey iyo kayrkiisba wuxuu yidhi xambal oo ardadii imaam axmed ka mid ah wa sa'altu abaa cabdillaah imaam axmed ibn xambal waxaan weydiiyey can ilaxaadiidi alatii turwaa ina allaha tabaaraka wa tacaala yanzilu kula leylatin ilaa samaai dunya axaadiistan caddaynayda oo dhahayda oo nabiga laga warinayo oo dhahaysa ilaahay weynaa habeen kasta wuu soo degaa samaau dunyaa uuna u soo degaa marka habeenka thuluth uu ka haro iyo axaadiista dhahayda ilaahay jannadaa lagu arkaa oo mu'miniinta ahlu jannaha arkayaan iyo axaadiista dhahayda wa in allaha yadacu qadamahu ilaahay baa lugtiisa saaraya naarta jahanama naarta jahanama sida loogu gurayo dadka mutay ilaahay naguma rideen oo ay u leedahay hal mid masiidi dheeraad ma jira oo weli ay u baahan tahay in dad kale lagu guro ayaa rabulcaalamiin gomadiisa saaraya markaas inta isku soo dumanto buuxsanto ay leedahay intaana igu filan axaadiista sidaas sheegayda ka warraman inuu yidhi iyo wax lamidka fa qaala abu cabdillah imaam axmed wuxuu yidhi nu'minu biha waa rumaynaynaa wa nusadiqu biha waa rumaynaynaa walaa kayfa walaa macna kayfiye u sheegi mayno macnaheeda saa loola jeedaa dhihi mayno walaa naruddu minhaa shay-an wax ka mida ridi mayno wa naclamu waxaan ognahay ana maa jaa bihi rasuulu wixii rasuulku la yimid xaqun xaq inuu yahay idaa kaanat markay ku timaado biasaniida sixaaxin sanadyaal saxiixa walaa naruddu calaa rasuulillahi sala allahu calayh wasalama rasuulka alle ku ridi mayno qowlo hadalkiisa rasuulku asagaa yidhi allaa soo dega habeen walba asagaa yidhi jannadaa lagu arkaa asagaa yidhi gomadiisu saara naarta asagaa yidhi allah gacan leh asagaa yidhi ilaahay waa caroodaa asagaa rasuulku yidhi waa raalli noqda ilaahay wax rasuulku yidhi ku ridi mayna waa ka aqbalayna walaa yuusafu llahu tacaala ilaahayna laguma tilmaamo biakthara wax ka badan mimaa wasafa bihi nafsahu wixii uu naftiisa ku tilmaamay wax ka badan laguma tilmaamo oo wasafahu bihi rasuuluhu ama rasuulkiisu wuxuu ku tilmaamay bilaa xaddin walaa haaya iyadoon xad iyo haayo loo yeelin laysa ka milihi shayun ilahay wax lamiduhu ma jira oo addoommadiisa ma shabaho sifaada ilaahay loo lagu tilmaamaa midii addoommada ma aha mid lamida wa huwa alla asamiicu waa alla maql badan albasiiru aragti badan walaa yabluqu lwaasifuuna sifatahu kuwa wax tilmaama alla tilmaamtiisa ma gaari karaan wa sifaatuhu minhu tilmaamihiisu xaggiisay ka ahaadeen walaa natacadda alqur'aana walxadiida alla markaan tilmaamayno qur-aanka iyo xadiiska ka gudbi mayno kama gudbayno caqli ku tilmaami mayno fa naquulu waxaan leenahay kamaa qaala siduu alla yidhi wa nasifu allaan ku tilmaamaynaa kama wasafa nafsahu siduu naftiisa ku tilmaamay walaa natacadda dalika intaas ka gudbi mayno nu'minu bilqur'aani kullihi qur-aanka dhammaantiis waa rumaynaynaa ilaa qofkii aayaadkii gabal diid diiday ma wada rumayn qur-aankii muxkamihi wa mutashaabihi walaa nuziilu canhu sifatan min sifaatihi sifa sifaadiisa ka mida ka suuli mayno lishanaacatin shumicad foolxumayn oo ahlulbidacu ay fool xumeeyeen darteed ilaahay bay gacan u sugeen ilaahay lug weynuu leeyahay yidhaahdeen ilaahayaa meeshan soo fariista iyagoo fool xumaynayaan sida alla yidhi dhihi maayaan allah soo dega ee waxay dhihin allah soo fariista alla carshigiisa waa ka kor maray ahlu sunnu markuu yimaado markuu yidhaahdo ayagu waxay leeyihiin waxay yidhahdeen ilaahaya carshiga ku fadhiya ha waa ka jiiq jiiqsiiya hay yidhahdeen ay leeyihin waxaasoo dhan wadadaas ahlubidacu ay ku hadlayaan waa wadadii ay mushrikiintu kula dhaqmi jireen muslimiinta a markay muslimiintu war sheegaan beenay ka sheegi jireen mushrikiintu ahlubidacun ahlu sunnaha sidii been uga sheegaan allah ku fadhiya kursi anaan dhihin allah carshi ku fadhiya ma anaan dhihin allah waxa weeye sida addoon usoo deg usoo degaanaan dhihin waxaan idhi sida alla iyo rasuul yidhaahdeen hadalkaas cajiibka badan waxaad ka fiiridaa kitaabka la yidhah damu ta'wiil oo iska leeyahay cabdullaahi ibnu axmed ibnu qudaama dabcada daaru salafiya dabcada labaa safxada labaatan iyo laba wax alla waxaas ahlubidcu leeyihiin waa been allah xagga ku fadhiyaanaan dhihin ilaahay waxa aan ku tilmaamna alle iyo rasuul waa inta alle iyo rasuul alla uu isku tilmaamay rasuulkuna uu allihiisa ku tilmaamay sidaasoo kaleeto nucaym ibnu xamaad wuxuu yidhi alkhusaaci shayqii bukhaari weeye imaam bukhaari shaykiisii wuxuu yidhi man shabaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafara qofkii ilaahay ku tilmaama qofkii ilaahay ku shabaha wax makhluuqiisa ka mida waa gal addoommada ilaahay abuurtay iyo ilaahay qofkii isku shabaha waa gal waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafara qofkii diida waxa ilaahay naftiisa ku tilmaamana waa gal ilaahi weynaa diiday falaysa ma wasafa allahu bihi nafsahu ow rasuuluhu tashbiih ilaahay wuxuu isku tilmaamay in lagu tilmaamo ama wixii nabigu ku tilmaamay lagu tilmaamaa tashbiih maahan ee waa xaqi ilaahay lalakaa'i ka fiiri juska saddexaad safxada shan boqol soddon iyo labo ka fiiri marka haddaad sida alla yidhi tidhaahdo oo tidhahdo alla yadu leeya alla waa soo degaa alla carshigu ka sarreeya aadan ka gudbin inta alla iyo rasuul sheegeen tashbiih ma ahanu ku leeyahay imaam bukhaari sheekiisu nucaym ibn axmed imaamu tirmidi kitaabkiisa sunankaa kitaabu zakaat baabka maa jaaa fii fadli sadaqa baabkaas xadiidka lix boqol lixdan iyo kow iyo xadiidka lix boqol lixdan iyo laba markuu sheegay wuxuu yidhi xadiiska marka waxaa ku jira lafdi ah sifo ilaahay sifo ilaahay isku tilmaama inuu gacan midig layidhaha leeyahay ayaa ku jira oo xadiiska waxaa ku jiray maa tasadaqa axadun bisadaqatin min dayibin walaa yaqbalu llahu ila dayiba ilaa akhadaha araxmaanu biyamiinih qof ma sadaqayso sadaqa shay xalaal ah hanti xalaala kama sadaqaysto ilaa ilaahay ma aqbalo waxaan xalaal ahayne ilaa hadduu sadaqaysto ilaaha ku qaadaya midigtiisa xadiiskaasa ku jira wuxuu yidhi waqad qaala kayru waaxidin min ahli lcilmi in badan oo ahlicilmiga ka mid ah waxay yidhaahdeen xadiidkan iyo waxa shabaho riwaayadaha sifaada ilaahay tilmaama ah wa nuzuuli rabbi rabbi inuu soo dego tabaaraka wa tacaala kula leylatin ilaa samaa dunya habeen kasta samaa dunya inuu soo dego axaadiista tilmaamaydoo kale waxay yidhaahdeen qad habatat riwaayaat axaadiistu way sugnaatay fii haada xadiiskan wa yu'manu bihaa waa la rumaynaa walaa yutawahamu laysmoodsiima oo sifada ilaahay uu sheegto ama yemiinta ah ama qadamka ah ama nusuulka ah ma rumayn qofki yidhahdo anugu sidaas inay u egtaan u maleyn ama ismoodsiiyey qofkaasu waa shabahay waana kaafir laakiin ayadoon la ismoodsiinsinna aa laleeyahy alla sifu sifadaas oo yemiinta ah waa leey walaa yuqaalu kayfa kayfana la dhihi ma wuxuu yidhi haakadaa ruwiya can maalik ibnu anis wa sufyaan ibnu cuyayna wa cabdullahi ibnu mubaarak a'imadii muslimiinta saasaa laga wariyey oo ah imaamu maalik imaamu shaafici sheekiisii sufyaan ibnu cuyayna cabdullaahi ibnu mubaarak a'imadii salafu saalix saasaa laga wariyey oo waxay yidhaahdeen axaadiista nuucaana amiruuhaa bilaa kayf siday u timid u marsii kayfiya idinkoon u sheegin markaasuu yidhi wahaakadaa qowlu ahlicilmi min ahli sunna waljamaca sidaas weeye hadalka ahlucilmiga ahlusunna waljamaca sifo kasta oo ilaahay isku tilmaamay way ku tilmaamaan ayagoon addoomada ku shabahayn kayfiyana u sheegayn sifo kastoo nabigu ilahay ku tilmaamay way ku tilmaamaan ayagoon kayfiye u sheegayn makhluuqana ku shabahayn ko ahlbidaca khilaafsan oo jahmiyada iyo keyrkood maxay sameeyaan wuxuu yidhi wa ama aljahmiyatu fa ankarat haadihi riwaayat axaadiistan waa inkirtay jahmiyadu wa qaaluu waxay yidhahdeen hada tashbiih in la yidhaha ilaaha soo dega ilaaha gacan leh ila waa tashbiih saasay yidhahdeen wuxuu yidhi waqad dakara lahu allaana ku sheegay caza wajalla fii kayri mawdicin meel waxaan ahayn ee min kitaabi ka mida aliyada gacan meelo badan oo kitaabkiisa ka mida allah ku sheegtay inuu gacan leeyay inuu maqal leeyay inuu basar leeyay allah ku sheegtay fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayaat aayadahaas jahmiyadu way awishay fafasruuha waxay ku fasireen calaa kayri maa fasara ahlulcilmi wixii ahlucilmigu ku fasireen waxaan ahayn ay ku fasireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen jahmiyadu in allaha lam yakhluq aadama biyadih ilaahay gacantiisaba kuma abuuray nebi aadam waana qur-aanku alla ku sheegay in gacantiisa ku abuuray oo limaa khalaqtu biyadaya war shaydan maxaad ugu sujuudi weyday axadkaan aan labadeyda gacmood ku abuuray way diideen jahmiyadu waxaas maxay yadda ku fasireen jahmiyo wa qaaluu waxay yidhahdeen ina maclil yaddi alquwa yadda macnaheeda waa quwa ila anagay niri markay diidaan waa awilaan waa awilaan saasay yidhahdeen u yidhi marka haddaad aragto yad lagu fasirayo quwa ama nicma oo sifo ilaahay ah sifo ilahay oo saas loo awilaa waa dariiqii jahmiyada waa inaad ogaataa wa qaala isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahaweyh wuxuu yidhi inamaa yakuunu tashbiih tashbiih horta goormuu noqona maxaa tashbiiha maxaasan tashbiihayn hadalkan waa hadal aad u qaaliya dhegayso wuxuu yidhi tashbiih waxaa ah idaa qaala qofku markuu yidhahdo yadun ka yadin gacan oo gacanta addoommada lamida markaasuu ilaahay ku shabahay addoommada marka uu yidhaahdo yadun mithlu yadin markuu yidhaahdo yadun ka yadin o mithlu yadin o samcun ka samcin o mithlu samcin hadduu yidhahdo gacan gacanta addoommada lamida ama maqal maqalka addoommada lamida markaasuu shabahay fa idaa qaala samcun ka samcin o mithlu samcin fa hada tashbiih wa amaa idaa qaala hadduu qofku yidhaahdo kamaa qaala allahu tacaala sida alla yidhi oo uu yidhaahdo yadun alla gacanuu leeyahay wa samcun maqaluu leeyahay wa basarun araguu leeyahay walaa yaquulu kayfa kayfiyana uusan dhihin walaa yaquulu mithlu samcin oo uusan dhihin addoommada maqalkoodu la mid yahay ama yadooda fa haadaa laa yakuunu tashbiihan kaasu tashbiih maaha wa huwa kamaa qaala allahu waaba sidii alla yidhi tacala sare fii kitaabi kitaabkiisa ku yidhi laysa ka mithli ilaahay oo kale shay-un waxba ma ahan shay ilaahay lamidu maba jiro sifaadda ilaahay loo sheegaa tii addoommada ma ahan wa huwa samiic lbasiir ilaahay maqal iyo aragna waa leeyihi fiiri ilaahay weyna maqal iyo aragu isku suga maqal iyo aragna addoommada waa lagu sifeeyaa markaasu haddana wuxuu yidhi addoommada ilaahay ma shabaho wax ka mid a oo shay u ilaahay shabaha ma jira halkaas maxaa kuu caddaaday ilaahay in addoommada lagu shabahaa waa ilaahay weynaa amarkiisoo la diiday qur-aankao la diiday in sifada ilaahay sheegto la diidaana waa ilaahay kalaamkiisii oo la diiday iyo qur-aankiisii hadalkaas halkaasuu ku dhamaaday imaamu tirmidi waxaad ka fiiridaa xadiidka lix boqol lixdan iyo ko ilaa lix boqol lixdan iyo laba markuu labadaas xadiis dhameeyu ku daba xiray matniga halkaas waxaan soo ogaanay masderka ay wax ka qaataan ahlu sunna waljamaaca asalka ay ku taagan yihiin iyo asalka ahlulbidac wax ka qaataan ashaaciro marka ma ahlu sunnay ka mid tahay oo caqiidadeeda waxay ka qaadataa kitaabkii sunnada mase ahlulbidacay ka mid tahay oo caqiidadeeda caqligay ka qaadataa kutubtoodan kasoo gurayna meesha ay iyagu wax ka qaataan ayagaan weydiinayna waxaan leenaha war halkaad wax ka qaadataa waay ahlu ashaacira alashcariya waxay ka qaataan caqiidadooda caqliga asagayna diinkooda ku dhisaan haddii uu ka hor yimaado naqliga oo ah kitaabkii sunnadana laba waday kula dhaqmaan inay yidhahdaan macnaheeda alla yarsuula garana oy tafwiidiyaan iyo inay ta'wiiliyaan kutubahoodan kasoo qaadana fakhrudiin uraazi imaamkooda labaad weeye ee ugu weyn a'imadooda markii abulxasan ashcari laga soo tago abulxasan ashcarina insha allahu sidaan aakhirka muxaadarada ku sheegi doona waaba ka toobadkeen caqiidada imaamka ugu weynee labaad fakhrudiin uraazi weeye kitaabkiisa la yidha asaasu taqdiis wuxuu ku yidhi fasalka soddon iyo saddex soddon iyo labaad ka fiir wuxuu yidhi hadalkan hadal ad cajiib badan oo qof walba ugu filan ashaaciro waxay tahay inuu ogaado wuxuu yidhi iclam ana adalaa'il alqaciya alcaqliya hadalkoodu saas u bilowdaa adilada go-an ee cadcad caqliga ah uu yidhi idaa qaamad calaa hubuuti shayin uma wajadnaa adilatan naqliyatan yushciru daahiruhaa bikhilaafi daalika hadday adilada caqligaahu ku tusto shay inuu sugan yahay oo aan ogaano adilada naqliga waa kitaabkii sunnada inuu daahirkeedu tusayo sidii caqligu tusay wax khilaafsan fa hunaaka laa yakhlu xaalu min axadi umuurin arbaca afar arrimood kama baxsanaan karto arrintu afar unbaa la suuraysan karaa midda ugu horayda caqligii iyo waxaa iska hor yimid naqligii imaa an yasduqa muqtada alcaqli wanaqli fayalzamu tasdiiqu naqiidayn in la yidhaahdo caqligu wuxuu tusaana waa sax kitaabka sunada waxay tusaana waa sax waana laba shay iska soo horjeeda mithaal caqligii jiranaaya wuxuu tusay ilaahay samaa dunya uma soo dego thuluthu leyl akhiir kitaabkii iyo sunadiina waxay tusaayaan rabulcaalamiin inuu soo dego maxaa yeele xadiiska saxiixaha tusaa xadiiska saxiixa in la qaatana kitaabka alla amray way iska hor yimaadeen maxaa la samayn haddii la yidhaha labaduba waa sax oo ilaahay waa soo degaa sida sunadu sheegayda waa sax ma soo dego sida caqliga jiranu sheegayaana waa sax wax dhici kara maaha ilaa waa tasdiiqu naqiidayn midda labaad waa in la yidhah uri ima an yabdula fayalzamu takdiibu naqiidayn in la yidhaahdo kitaabka sunada waxay tusaayaana sax maaha caqligu si tusaana sax maaha ayaduna waa baatil wy waa mustaxiil maxaa yaele waa takdiibu naqiidayn tan saddexaad wuxuu yihi waa in la yidhaahdo an yasduqa adawaahiru naqliya in la yidhaha kitaabkii sunadu daahirkoodu siduu tusaayo saasaa saxda oo run ah sida wayakdiba adawaahiru alcaqliya caqliga daahirkiisu siduu tusaayana waa been wadalika baatil wey in la yidhahdo caqligu siduu tusaayaa been ah sida kitaabkii sunna tusaayaana sax ah oo run ah waa baatil wey muxuu ku baadilgareey fiiriya waa meesha asalka dalaalku ka yimide wuxuu wuxuu yidhi لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم ولو جوزنا بالقطع في الدلائل القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول وإذا لم يثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل wuxuu yidhi sababta keenayda inaan inaan idhaahno waa baadil in la yidhahdo daahirka naqligaa run sheegay caqligaa been sheegay sababta ay baadil u tahay waxa weeye annaga suurtagal nooma ahanba adilada naqliga inaan garanno saxnimadooda ilaa markaan garannoon caqliga ku garanno allah iyo sifaadiisa iyo sida mucjisada nabiga runtiisa ay u tusaydo taasoo dhanna caqligaa lagu garta ilaahay caqligaan ku garannay sifaadiisa caqligaan ku garannay mucjisada nabiga runtiisa tusayda caqligaan ku garannay haddaan marka caqligaa been sheegayn idhahno kitaabkii sunnadaa saxan caqligiyaa mutaham noqona oo aan qowlkiisa la aqbali karin hadduu sidaas caqligu noqdana waxa weeyaan adiladan kitaabkiiyo sunnadu inay wax faa'iideedo meesha waa ka baxeen haddaba waxaa halkaas ku sugnaaday haddii wax laga sheego layidhaha caqligaa qaldamay caqliga in la duro layidhaha waa qaldamay si naqliga loo qaato waxaa ka dhalanaa caqliga iyo naqliga isku mar in labadiiba la duray arrintaasna waa baadi walamaa badalat ilaqsaamu lam yabqa ilaa raabic saddexdaasu hadday burtay wax ma harin ilaa kii afraad maahane oo muxuu yahay midka afraad marka midka afraad oo saxda waxa weeyuu yidhi fakhrudiin uraasi an yuqdaca bimuqtada dalaa'il alcaqliya alqaatica waa in la gooyo la rumaysto la caqiideeyo sida adilada caqliga tusaydo maxaa lagu samayna marka kitaabkii sunnadii wuxuu yidhi fakhrudiin uraasi biana hadihi dalaa'il anaqliya ima an yuqaala inahaa kayru saxiixatin aw yuqaala inahaa saxiixatun ilaa ana almuraada minhaa kayru dawaahirihaa wuxuu yidhi in la yidhaha saxiix maaha haddaan la dhihi karin oo aayad quraan ma xadiis saxiix mutawaatir oo kale haday noqoto maxaa lagu samaynaa wuxuu yidhi in in la yidhaahdo waa saxiix maaha iyo in la yidhaha saxiix waa tahay laakiin macnaha daahirkaa looma jeedo markaasaan laba markaas u kala qaadayna fain jawaasna ta'wiila ishtaqalnaa calaa sabiili tabaruci bidikri ta'wiilaat wuxuu yidhi haddaan ta'wiil banayno waxaan iskaga tabarucaynaa inaan ta'wiilaadka sheegno saas iyo saas iyo saasa lagu ta'wiilinaan leena si tafsiila haddaanan ta'wiilka banayna fawadna alcilma biha ila allah cilmigeeda ilaahay baa garanaya iska leena laakiin caqligaasaan goynayna caqligaas in la gooyo adiladii kitaabkii sunnadana ama la tafwiidino ama la ta'wiiliyo huwa fahada huwa alqaanuun alkuliyu almarjucu ilayh fi jamiici almutashaabihaat wuxuu yidhi kaasu waa qaanuunka guud ee loola laabanayo xaggiisa dhammaan mutashaabihaadka ku yii wuxuu mutashabihaadka ku sheegayaana waa sifaada adilada tusayda taasu waa fakhrudiin uraasi waxaan soo qadaynaa kutubaha a'imadan ay akristaan soomaalidan xataa sunusi kitaab uu leeyahy kitaabka leena sharxu lkubra wuxuu yidhi hadal cajiib badan wuxuu yidhi wa amaa man zacama ana ariiqa ilaa macrifati alxaqi alkitaabu wasunna wa yaxrumu maa siwaahumaa waraddu calayh wuxuu yidhi qofka ku andacooda wadada lagu garo karo xaqa waa kitaabka iyo sunnada waxaan labadaas ahayn in xaq lagu raadiyaana waa baatil waxaa lagu ridinaahu yidhi waa la ridina ogow qofkii saas yidha siduu leeyahy ana xujiyatahumaa laa tucrafu ilaa binadari alcaqliy kitaabkii sunadu inay xujo yihiin oy xaq yihiin caqliga unbaa lagu garta wa aydan mideeda kale waxaan kuleenahay yuu yidhi faqad waqacat fiihimaa dawaahiru ma dawaahiru man ictaqadahaa calaa daahirihaa kafara cinda jamaacati aw ibtidac waxaa kitaabka iyo sunnada ku sugan daahiryaal adilada macno ay tusaydoo daahir ay ku tahay daahirkaasna qofka caqiideeya uu gaaloobayo sida culummada gabalkood qabaan u yidhi ama ama uu bidcoobayo sida gabal kale qaba marka laba sheeyaan ku diidaynaa uri qofka yidha kitaabka iyo sunnada kale iyo diin ha laga dhigto oo xaqa ha lagu garto midka koobaad kitaabkii sunnada waxaan leenahay yuu yidhi caqligaana tusay inay xujo yihiin see marka caqliga inta loo turo ayaga loo qaadana ta labaadna kitaabkii sunnada waxaa ku jira macnaha daahirkooda haddii la caqiideeyo culummada gobolkood agtooda qofkaas uuba gaal noqonayo gaalna uu bidci ku noqonay waa culummada ashaacirada waxaad ka fiiridaa sharxu lkubraa safxada sideetan iyo laba ilaa sideetan iyo saddex hadalkaas sidoo kaleeto wuxuu leeyahy imaamu sulusi oo ashcari ah kitaabkaas laftigiisa oo sharxu lkubra wuxuu yidhi usuul kufri sita gaalnimada usuusheedu waa lix yidhi markuu shan tiriyo wuxuu yidhi kii lixaad watamasuku fii usuuli lcaqaa'idi in lagu dhego usuusha caqiidada bimujaradi dawaahiri lkitaab wasunna kitaabka alle iyo sunnada nabiga daahirkooda oo lagu dhegaa waa gaalnimada asal gaalnima wey watamasuku fii usuuli lcaqaa'idi bimujaradi dawaahiri lkitaab wasunna min gayri basiirati fi lcaqli iyadoon caqliga oqoon loo lahayn huwa aslu dalaali xashawiya ahlu sunnaha wey xashawiyada uu caya wuxuu yihi xashawiyada dalaalkoodu asalkoodu meeshu ka yimidna kitaabka iyo sunnada ayay ku dhegaan ayagoon caqliga oqoon fa qaaluu bitashbiihi saasa darteeda ilaahay addoomada ku shabahaan uyi wa tajsiimi jismi ay u yeelaan waljihati dhinaca ilaahay ku tilmaamaan uyi ayagoo camalan ayagoo ku dhaqmayo bidaahiri qowli ilahay hadalkiisa daahirkiisa alraxmaanu cala carshi istawa ilaahay baa carshiga ka sareeya aayadaas iskaga dhaqmeen ninkaas ilaahi weyna waxa weyn ku tilmaameen jiho u fiirso wuxuu yidhi waxay ku dhaqmeen yidhi am amintu man fi samaa waxay ku dhaqmeen uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya ha markaas ilaahay gacan u sugeen u yidhi iyo wixii la mid ah sharxul kubra waxaad ka fiiridaa saddex boqol iyo sideetan ilaa saddex boqol iyo sideetan iyo saddex ka fiiri sidaasay a'imadoodu u caddaynayaan kadalika sidaas oo kale wuxuu yidhi alimaam abu cabdillahi waa ashcari hadda ashaaciradu imaam u yahay annaga imaam nooma ahan wuxuu yidhi abu cabdillaahi maxamed ibnu yuusuf assunusi waa isla asaga alxusayni kitaabkiisa la yidhaha fanu tawxiid umulbaraahiin saas u baxsha waa kutubtan caqaa'idka sabcada oo ashaaciradu ay aqrisato soomaalidu ay aqristaan uu ka mid yahi markuu xamdigii iyo wuxuu yidhi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi muxuu ku bilaabay ilaa caqiide ayaa kitaabkaas u samaysan yahay asalku ku bilaaba maxay tahay waa caqli wuxuu yidhi iclam ana alxukma alcaqliya yanxasiru fi alaaati aqsaam waa inaad ogaataa xukunka caqliga saddexuu ku kooban yahay alwujuub alistixaala aljawaas waajibnimo iyo mustaxiilnimo iyo banaanaasho sidaasuu kitaabka dhan ku bilowdaa caqligaasuu ku bilaaba muxuu caqliga ugu bilowday bayjuuriya sharxa bayjuuri markuu sharxaayo qof walba waad heli kartaa meesha kugu dhow guriga kugu dhow aa shaacira joogta ka soo qaad waxaa tiraa sunusiyada sharxeeda keen sunusiyada sharxeeda keende waxa weeyaan markii uu sharxay bayjuuri wuxuu yidhi sharxiisa wuxuu yidhi inama اqtasara اlmusanifu calى اlxukmi اlcaqliy musanifku wuxuu ku gaabsaday yidhi xukunka caqliga xukunka caqliga keliyuu iskaga gaabsaday yidhi oo ma sheegin axkaam kale duuna akhaweyhi labadii walaalihiisa ma sheegin labadii xugun oo kale ma sheegin wahumaa labada xugun oo kale alxukmu اlcaadiyu wsharciyu waa xukunka caadiga iyo xukunka sharciga muxuu sheegi waaye ugu gaabsaday xukunka caqliga bayjuuri wuxuu yidhi lnahu xukunka caqliga almuxtaaju ilayhi waa midka loo baahan yahay fii hada alfani fanigan duunahumaa labada kale looma baahna oo ah xukunka sharciga ah iyo xukunka caadiga labadaas looma baahna inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun hadalkaas waxa weeya sulusiyada bilowgeedu saasuu ku bilaabdo iyo sharaxa bayjuuri marka muxaadarada qeybteedii koowaad halkaas ayay noogu dhammaatay intaas ayaana kusoo joojinaynaa halkaas ayaana canjarada labaad oo muxaadarada qeybteeda labaad ah ayaan waxaan ku dhammaystiri doonaa in sha allah muxaadarada qaybihii ka dhimana wabilahi towfiq sala allah calaa nabiyina maxamed